bsmi illaahi الرaxmaani الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin slى اllah wslm عlى nabiyina mxamadi wعlى alih وaصxaabih ajmaciin ama bacdu qala alimaamu اlbukhariyu raximah اllahu tacaala bismi اllahi الraxmani الraxiim kitaabu الtawxiid towxiidkii ayuu u kitaab yahay wa aakhiru kitaabi min min jaamic اlimaami اlbukhaari raximah اllah wuxuu ugu dambeysiiyey marka kitaabu tawxiid aaduunu u dheer yahay oo kutubta dhaadheeruu ka mid yahay oo kitaabka ka mid ah waxaa kaloo bacdi nusakh ay dhigayaan ama riwaayaadka qaar ay ku siyaadiyeen kitaabu tawxiidi waaraddi cala aljahmiya ama kitaabu raddi cala aljahmiyati wagayrihim ayay ku magacaabeen qaar waxay yidhaahdeen kitaabu raddi cala aljahmiyati wagayrihim atawxiida tawxiid marka nasba ayay ku dabdiyeen markaas cala almafcuuliyati ayb daahirkeedana waa muctarad ayuu yidhi calaa kullin marka kitaabu tawxiidna waa lagu magacaabay kitaabu tawxiidi waraddi cala aljahmiyana waa lagu magacaabay kitaabu raddi cala aljahmiyana waa la yidhi towxiidkana abulqaasim ataymi alxuja fi bayaani almaxaja waxa uu ku qeexay waxa uu yidhi altawxiidu masdaru waxada yuwaxidu wa macnaa waxadtu llaha allaan waxidayna macnaheedu waxaa weeyaan ictaqadtuhu munfarida bidaatihi wa sifaatihi laa nadiira lahu walaa shabiiha ibnu xajar saasuu soo guuri macnaheedu waxay tahay waxaan ictiqaadiyey alle daatada inuu ku keli yahay sifaadkiisu inuu keli ku yahay wax isaga u dhigmo ama u egi ma jiraan kitaabkana wuxuu yidhi alxuja fi bayaani almaxaja jacaltuhu munfaridan waxaan ka ictiqaadiyey alle kelinimo muxuu ka keli yahayna camaa yushaarikuhu camaa yushaarikuhu waxa isaga lala wadaajiyo ow yushbihuhu ama loo ekaysiiyo ayuu alla ka keli yahay fii daatihi iyo wa sifaatihi marka towxiidku waa masdaru waxadda yuwaxidu towxiidan macnihiisuna waxay tahay kelinimada alle subxaanahu wa tacaala la ictiqaadiyo waxyaabaha marka alla uu ku kelida yahayna waxay noqonayaan afcaashiisa uu keli ku yahay alle wahuwa yani muwaxadun fi afcaalihi afcaashiisa waa ku keli wa fi lcibaadati cibaadada la caabudayana waa ku keli cid kaloo la caabudaa ma jirto isaga la jirkiisa waxaa kaloo keli ku yahay fii asmaa'ihi wa sifaatihi culammada marka saddexda qayb oo towxiidku meeshaas unbay ku salaysan tahay allah la waxidayaa keligiis waxaana laga waxidayaa afcaashiisa waa rubuubiyada waxaa laga waxidayaa cibaadadaoo keligiisa la caabuda waxaa laga waxidayaa asmaa'da iyo sifaatka uu leeyahay oo allah wuxuu yidhi laysa ka midlihi shayun wahuwa samiicu lbasiir kitaab ay ka maqan tahayna ma jiro ictibaaraadkaas in ilaahay lagu keli yeelayo ayb qul huwa allahu axad markay leeyihin axadun fii sifaatihi wa fii asmaa'ihi wa fii afcaalihi wa fii ilaahiyatihi saasay dhahayaan ayi kitaab saas marka in laysweydiiyaa dee towxiidka haddii la yidhaahdo qaybahaas u qaybsamaa qofku inuu ka dhiga marka wax cusub ma aha wax cusub maahan mana laysweydiinin hadda ka hor lamana dhihin yacni waa qalad taqsiimkaas towxiidku uu leeyahay ilaa waqti aan dheerayn un oo aan qarni dhammayn ayaa un hadalkiisu uu bilowday waxaan qarni dhammayn ayb qaarkoodna waa ku dabagedisantaho waxay leeyihin towxiid haddii saddex laga dhigay saddex ilaaha ka soo baxayso kuwaasi macnahoodu wuxuu u dhow yahay baabka uu keeni doono kufaaru quraysh markay aayaddii qur-aanka ay maqleen qul idcu llaaha aw idcu raxmaana ayanmaa tadcuu falahu lasmaa'u alxusnaa yacni nebiga oo alla magacyadiisa sheegayo allaah arraxmaan dhahayo ayay waxay ka aamineen tacadud ulaaliha haddii allah la yidhaha haddii arraxmaan la dhaho arraxiim la yidhaha dhowr ilaah inay noqonaya inay ka dhigeen oo arraxmaan waa ilaah allah waa ilaah arraxiim waa ilaah kale saasay u fahmeen markaasay waxay yidhahdeen moxamed wuxuu naga celinayaa inaan dhowr ilaah caabudno isagana dhowr ilaah buu sheegaya mid allah la yidhaha iyo mid arraxmaan la yidhaha iyo mid casiis la yidhaha iyo waxyaabahaas markaase allah wuxuu yidhi qul idcu lla waxaa soo degtay qul idcu llaha aw idcu raxmaan ayamaa tadcuu falahu lasmaa'u lxusnaa allah barya arraxmaan barya wax allaale waxaad rabbi ku barisaan magacyo wanaagsan uu leeyahay marka asmaadan macaanidoodu waa kala duwanta hal qaacido in la ogaado waay asmaa'da macaanidoodu waa kala duwan tahay iyo sifaadka ka dhalanaya asmaadan marka la fiiriyo macaanidoodu waa kala duwan tahay biictibaari daatiha laakiin hal daatay u wada laabanayaan oo allah ah alcasiiz marka la leeyahy waa allah alraxmaan waa allah kulligood waa allah allah marka magacyadan tirada badan iyo tilmaamahan isaga iskale tacadud asifaati wanucuutna waxay keenaysaa tacadudwaa kamaal sifaatku kulamaa ay qofka ku bataan waa kulamaa kamaal oo u dhowaada soo maa walilaahi almathalu laclaa rasuulka meeqa magacuu lahaana wuxuu lahaa almaaxi alcaaqib alxaashir muxamed axmed magacyo badan buu lahaa nebigu sal l slam magacyadaasi ma waxay keeneen marka dhowr nebi maa laga hadlaa mase waa al biictibaari daatihi waa asaga ku sifaysan waxaasoo tilmaamo ah qofkuna dhowr tilmaan waa ku sifaysnaa karaa oo waxaa la dhahayaa zayd waa kaatib waa shaacir waa caalim saddexda waana hal qof marka dadku in la fahmi waayo waxaa keenayso yacni ahwaada la raacayaa keenaysa maana wax la fahmi waaye maaha haddii marka la yidhaha tawxiidka rabbi subxaanahu wa tacaala afcaashiisuu keli ku yahay oo afcaashiisoo kale wax samayn kara ma leh haddii la yidhaha cibaadada keligiisuu ku yahay cid kaloo la caabudaa ma leh asmaa iyo sifaat buu leeyahay haddii la yidhaha kulligood yaa iskale allah taqsiimkanna waxaa loo sii sheeg sheegaa in wax la fahmo unbaa la rabaa bal qaaraa laba keliya u qaybee tawxiid almacrifati walihbaat iyo tawxiid alqasdi waalab saasna waa loo qaybaya adu inaad fahamto unbaa lagaa rabaa haddaad doonto saddex waayo ha dhihin laakiin macaanidii saddexda ahayd ee alle laga waxidayo ha lagaa helo ayib tawxiidkii marka macaanidiisi waa kaasa waradda cala aljahmiyana wuxuu leeyahay da baabkan badanaa waxaa loo guntaa dadkii de jahmiyadu iyagaa aada ugu qaldamay oo sifaadka alle in la awilo waxyaabahaas oo dhan bay shaki badan geliyeen ibnu xajarna markuu u sheegay jahmiyadaas jahm bin safwaan ayay ku abtirsadaan isna jacdu bnu dirham nin la yidhaha baa uga horreeyey maqaaladaas iyo warkaas xun wuxuu yidhi waqaala albukhaariyu fi kitaabi khalqi afcaali alcibaad balaganii ana jahman kaana ya'hudu can iljacdi bni dirham ninkaasuu wax ka qaadan jiray wa kaana khaalidun alqasriyu wuxuu ahaa wahuwa amiiru alciraaq khaaba waa qudbeeyey maalin ciid ah faqaala wuxuu yidhi inii mudaxin biljacdi bni dirham ayaan ku udxiyaysanayaa liannahu zacma an allaha lam yattakhid ibraahiima khaliila walam yukallim muusa takliiman lan maxaa yeele wuxuu ku andacooday ilaahay inuusan wadaay ka dhiganin ibraahiim nabi muusena inuunan la hadlin marka fuqahadii buu dabcan markaad joogta kala tashaday in la dilayna amreen iyagu saasaana lagu dilay waxyaabahaas dhan buu ibnu xajar keenay marka cabdullah ibn lmubaarak wuxuu yidhi walaa aqulu biqowli ljahmi ina lahu qowlan yudaaricu qowla shirki axyaana war wuxuu leeyahay dadka ahlu shirkiga la mid ah warkooda ayb ibnulmubaarak waxaa kaluu yidhi innaa lanaxkii kalaama alyahuudi waannasaara annagu waxaan ka sheekaynaynaa yahuud iyo nasaaro warkooda wanastacdimu an naxkiya qowla jahmi jahm warkiisana inaan ka hadalno waa aad baan u weynaysanayna yacni waa nala weyn tahay warka jahm markaan sheegayno wax weyn ayuu naleeyahay dhib badan qowlka yahuudda iyo nasaaradana waxaa dhici karta sidaasoo kale inuuna noola weynin cabdullahi ibn lmubaarak waa shaykhu shuyuukhi lbukhaari cilmi buu ku hadlaa iskama hadlaayo marka hadday adig kuu muuqan weyso oo tartiib u kaadi ilaa aad bal wax ka ogaataa degdeg ibnu khusaymana wuxuu soo saaray fii kitaabi tawxiid bayhaqina dariiqiisuu ka soo saaray kitaab alasmaa wasifaat wuxuu yidhi samictu abaa qudaamata yaquulu samictu abaa mucaadin albalkiya yaquulu kana jahmun calaa macbari tirmid wa kana kuufiya alasli fasiixan walam yakun lahu cilmun nin war badan buu ahaa laakiin aan cilmi lahayn walaa mujaalasata ahli lcilmina ma uunan ku sifaysnay faqiila lahu waxaa lagu yidhi marka sif lanaa rabbaka bal rabbigaa noo tilmaan rabbigaa noo tilmaan baa layidhi cilmina male intuu culummada weydiin lahaa ma samaynina guribuu hoosta ka xigtay fa dakhala albeyta gurigiibuu galay laa yakhruju kada wakada afartan maalmood ma soo bixin salaad xataa ma tukanin uma kharaja bacda ayaamin maalmo kadib uu soo baxay faqaala wuxuu yidhi huwa hada alhawaa maca kulli shayin wax walbuu la jiraa wa fii kulli shayin buu ku dhex jiraa walaa yakhluu minhu shayun shayna rabbi kama marno waxaasuu la yimid marka meel walbuu ku dhex jiraa hawadan oo kale waa hawadan lama taabo karo lama arki karo yani bakti waxaas marka foosh xun buu la yimid culamada marka kalaamu jahmin aad bay u radiyeen waxaa salafka waxayna ka alifeen kutub dhammaantood lagu magacaabay radd cala aljahmiya ibnu xajarna wax ka soo qaadqaadan doono ayb imaam axmedaa iskale aradd cala aljahmiya way badan waxaa iskale ibnu manda waxaa iskale waxaa iskale cusmaan bnu saciid addaarimi waa kan bukhaari kan iyo khalqu afcaalilcibaad buu alifay aaday u badan yihiin marka kutubaha macnahaas laga qoray kitaabkaanuna macaanidaas u daba socdan ayib ninkaa markii dambena waa la dilay jahm bin safwan baabun fii ducaai nabiyi sala allahu calayhi wasalama wuxuu u baab yahay nebiga ducadiisa caddaynteeda ummatahu oo u duceeyey oo ugu yeeray ilaa towxiid illaahi tacaala uu ugu yeeray yanii u yeerista nebigu oo ummadiisa ugu yeeray towxiidka fiiri ilaa ummadda marka waxay noqon karaan ummatu dacwa ummatlijaabana waa noqon karaan kuwii ajiibayna towxiidkiiba u faraayey kuwii aan yeelinna oo loo soo dirayna waa ugu baaqaayey qala xadaثna abu caasim wa huwa nabiil aضaxaaku bnu makhlad qala xadaثna zakariyaء bnu isxaaq can yaxya bni cabdillaahi bni sayfiy can abi macbadin can ibni cabaasin radia allahu canhuma ana nabiya sal l salam bacata mucaadan ila alyaman nabiga mucaad ayuu yaman u diray qaala waxadaanii cabdullaahi bnu abi lswad qaala xadaana alfadl bnu lcalaa qaala xadaana ismaaciil bnu umayata can yaxya bni cabdillahi bni muxamed bni sayfiyin anahu samica aba macbadin mowla bni cabaas ayuu maqlay yaquul isagoo dhahay samictu bna cabaasin ibnu cabaas baan maqlay lama bacata anabiyu sala allahu calayhi wasalama mucaada bna jabalin ilaa naxwi ahli lyaman isagoo sidan sheegayo nebigu markuu diray mucaad yaman xaggeeda oo u diray qaala lahu wuxuu ku yidhi inaka taqdamu waxaad u geli doontaa adiga calaa qowmin qolo min ahli lkitaabi ahlu kitaabka ka mid ah qadima yaqdamu waaye facila yafcalu waaye waftax mowdica alkasri fi lmabniyi min facila inaka taqdamu waxaad gelaysaa calaa qowmin qolaad u geli doontaa min ahli lkitaabi ahlu kitaabka ka mida falyakun ha ahaado aw waa yahuuddii marka yaman deganayd lanna yaman yahuudna waa deganayd nasaarana waa deganayd nasaaradu waxay soo degeen markii xabashadu qabsatay abraha iyo dadkiisii laakiin iyagu waa ka dhammaadeen nasaaradu najraan iyo dhulkaasay kusoo fideen yahuuddu laakiin baqiyo iyo dad baa ku haray meesha ilal aananaba degan oo yahuuddu sancaa a leedahay sancay degan yihiin meelay ka degan yihiin nimankaas baa u tegaysaa falyakun ha ahaada awala maa tadcuuhum ilayhi awala maa tadcuuhum waxa aad ugu yeerayso ha ahaadaan ilaa an yuwaxidu llaha inay alla waxidaan ilaa an yuwaxidu llaha maxalushaahid baa meeshaas inay alla waxidaan towxiidkii marka xadiidka meeshaasu tilmaamaya nebiguna inuu dadka ugu yeeri jiray waa taasa ayb fa idaa carafuu dalika hadday sidaa gartaan marka waxaa la rabaa ilaa an yuwaxidu llaha afcaasha alle in lagu waxido oo koonkan tasarufkiisa milkiyadiisa maamulkiisa abuuristiisa cidaan alla ahayn in loo suga ma aha hadaad marka aaminsan tahay dad kale oo koonkan iska maamulo alla sukadii inay jiraan afcaashii ilaahayba ma ku waxidin ilaa an yuwaxidullaaha cibaadadiina in alla loo qasdaa la rabaa adiga ficilkaaga ta hore ilaahay ficilkiisa oo middan labaad waxay tahay adiga ficilkaaga iyo rabitaankaaga yaad alla ku keli yeelaysa oo marka aad sujuudaysid marka aad baryayso baryada samaynayso marka aad cibaadada la imaanayso rabbi unbaa ula qasdi tan saddexaadna waxa ay tahay magacyada iyo alle waa inaad ka waxidid magacyadiisii marka laba dhibaataa dadku ku keenaan dhib waxay tahay tacdiil iyo nafyi ismaada in la dafiro la diido ma la rabo laanna haddaad waxa ilaahay isku tilmaamay male aad tidhaahdid mana ku sifaysna tilmaantii alle yani allah aad caabudaysa maahan da allihii isa sifeeyey aafada labaadna waxay tahay tashbiih iyo tamhiil qofkii inuu yidhaahdo rabbi tilmaantiisa waa ogolahay laakiin tilmaan basharay shabahdaa labadaas waa in laga ilaaliya mar kasta ayib waxaa la rabaa marka ihbaatun bilaa tashbiih wax inaad sugto adoon tashbiih samaynin rabbi inaad nuqsaan iyo ceeb ka hufto adiga oo aan tacdiil samaynin nafyun ama tanziihun bilaa taciil tanziihun bilaa tacdiil faidaa carafuu dalika hadday sidaa gartaan fa akhbirhum u sheeg ana allaha alle farada calayhim korkooda inuu ku farad yeelo khamsa salawaatin shan salaadood fii yowmihim iyo walaylatihim maalinkoodii habeenka faidaa sallow hadday tukadaan faakhbirhum u sheeg ana allaha iftarada calayhim zakaatan inuu ku farad yeelo fii amwaalihim tuukhadu min haniyihim baa laga qaadaya faturaddu calaa faqiirihim baa lagu celinayaa faidaa aqaruu bidalika hadday sidaa qiraan fakhud minhum qaado ka qaad watawaqa karaa'ima amwaali nnaas waa soo mar meeshaas marka towxiidka bacdi riwaayaat oo xadiidka waxay leeyihiin waxaad ugu yeertaa inay rabbi gartaan marka waxaa la yidhi marka awalu waajibin cala alcabdi muxuu yahay shayga ugu horeeya qofku markuu soo qaangaaro maskaxdiisuna joogto waajibka ugu horeeya oo alla uu ku leeyahay waa maxayna waa inuu alla waxido isa keligii uu caabudo rabbi inuu garto caabudana ayb meeshaas marka mutakalimiinta ee ahlu sunnada meesha ugu horreysa isku qabteen ahlulcilmiga waxay leeyihiin waxa ugu horreeya awalu waajib waa in ilaahay la caabudo khalaas mutakalimiintuna waxay leeyihin maya awalu waajibin cala alcabdi waa annadar waa inuu wax fiirfiiriyo baxdi inuu galo waa inuu marka baxdigaas uu ku soo helaa rabbi markuu rabbi helo kabacdina inuu markaas shahaadateynka uu qirto isagoon soo marin nadar iyo waxaasna hadduu islaamo waxay yidhaahdaan iimaanul cawaam dadkan cawaamta iimaankooda oon falsafada iyo waxaas aqoonin iimaankoodu ma ansaxaa mase ma ansaxayo isku hayaan waa masalo marka aad in qofka ardayga inuu ku baraarugsanaadana muhim ay tahay masaladaasoo marka halkan ibnu xajar uga hadlay aad iyo aadoona ugu dheeraaday waxaana naga kaafinaa isaga laftirkiisa hadal uu ka yidhi kitaabu al-ictisaam oo aan soo marnay baan waxyar ku noqonaynaa wuxuu yidhi kitaabu al-ictisaam waqad tawasaca man ta'ahara can alquruuni halaathati alfaadilati fi gaalib alumuuri alatii ankarahaa a'imatu taabiciina wa atbaacihim wlam yqtanicuu bidalika xataa masajuu masaa'il adiyaanati bikalaami lyunaan masaaisha caqiidaday waxay ku dhex dareen hadalkii giriiga wa jacaluu kalaama alfalaasifati aslan ayay ka dhigeen yaruduuna ilayhi ay u celinayaan maa khaalafahu min alaahaari bita'wiil ay ugu celinayaan walow kaana mustakrahan ba ha ahaada ta'wiilkaasi uma lam yaktafuu bidalika maku gaabsanin intaas uma lam yaktafuu bidalika xataa zacamuu ana aladii ratabuuhu huwa ashrafu alculuumi wa wlaaha bitaxsiil wa ana man lam yastacmil waa kan marka qofkaan isticmaalin masdalaxuu calayhi waxay iyaga ku heshiiyeenoy samaysteen fa huwa caamiyun jaahilun waa caami jaahilay ahay fasaciidu man tamasaka bima kana calayhi salaf marka waxaa wanaagsan uu yihi qofkii salafku wuxuuda haysto wajtanaba kana dheeraaday maa axdathahu lkhalaf ayb marka muqadamaadkan marka ay leeyihiin weeyaan marka hala maro annadar wa shaku marka hore inaad shakiso kadib aada baxti samayso samadan fiiriso dhulka fiiriso oo tiraahdeed waxaan ma suuroobi karaan laabudda in waa saanic uu jiro waxay ku leeyihiin maalan shayga xaadidka ee cusub wuxuu ku tusaa saanic inuu leeyahay saanicu wuxuu ku tusayaa marka in allah uu yahay saanican meeshan waxyaabo badan muqadamaad lasoo maro qofkii marka aan soo marin muqadamaadkaasoo intaa loo yimaado la yidhaaho war ilaahay ka caabud oo saasu alla kuu abuuray waxaa lagu abuuray inaan rabbi caabudid ee sidaas ku qanco shahaadateynkana qabsado muslin maahanay leeyihin warkaas marka waxaad helaysaa sunuusiyada iyo haddaad aragtaan kutubtan soomaalidu taqaano sunuusiyada iyo waxaa ku arkaysaa isagoo dhahayo annaga asxaabteenna ashcariyada dhowr qowlay masaladan ka qabaan kuwa waa gaalaysiinaya kuwa daruuro ahaan waa iska bannaan tahay dhib ma leh kuwa waxay leeyihiin ninka asaga uu taqliidsadayaa la feerina haddii low ninkaas uu diinta ka bixi lahaa kanna uu ka baxaayo iimaan ma haayo waxyaaba marka falsafo iyo hadal aan loo dirin yay ku dhex jiraan dadkan cawaamtaana agtooda muslimiinkama ah ayb masalada kale waxay tahay qowlka kale ibnu cabdilbar fi tamhiid wuxuu tilmaamay man nadara ilaa islaami abi bakrin wa cumara wa cuhmaana wa caliyin wa dalxata wa sacdin wa cabdiraxmaan wa saa'iri almuhaajiriin walansaar dadkaa akhyaartaas ninkii fiiriyo islaamnimadooda iyo wufuudi nebiga u imaanaysao dhan wa jamiici alwufuudi aladiina dakhaluu fii diini illahi afwaajan calima ana allaha caza wajalla lam yacrifhu waaxidu minhum ila bitasdiiqi nabiyi inta dad soo islaamaya waxay ku soo islaameen nebiga in la rumeeyo nebigaa dacwada siinaya waana rumaynaya iyo dalaa'il risaala laa min qibali xarakatin walaa min baabi lkulli walbacdi walaa min baabi kaana wayakuunu walow kaana alnadaru fi lxarakati wasukuuni calayhim waajiban wafi ljismi wanafyihi wtashbiihi wanafyihi laaziman maa adaacuuhu walow adaacuu lwaajiba maa nataqa alqur'aanu bitaskiyatihi qur-aanku dadkaa ma ammaaneen war cad waa marka dadkii akhyaarta ah abubakar iyo cumar maynan kusoo islaamin nadar iyo shaki iyo waxyaabahaasna nebigoy runtiisa yaqaaniina u waramay tawxiidkay qabsadeen saasayna ku islaamay abulmudafar samcaanina isagu wuxuu yidhi waxaa ka dhalanaysa madhabtan haddii la yidhaha qofka gaalka awal waajibin ama qofka awal waajibin calayhi nadar waayo haddii la dhayo wax fiirfiirin haddii aan hadda gaal qaabilno oon dhahno diintii u bandhigno uu yidhaha waa soo fiirinay intaas uu soo fiirfiirinayo maa xukmuhu xukunkiisu hadduu ku dhinto isagoo aan islaamin oo fiirfiirintii ku jiro waa gaal qubuuraha muslimiinta lagu duugi maayo laakiin haddaan qabanno warkan falaasifada iyo mutakalimiinta maxaa ka dhalanaya gaalkaasi inuu ku jiro waajib ilaahay u diray inuu ku jiro dee waajib alle ninkii ku jirana waa gaal sida lagu dhaho adagta warkaasi marka war aan meel ku toosnayn waa waxaan marka meel ku toosnayn ayb calaa kullin marka waxa ugu horeeya qofka uu ku jiraayo waxa ay tahay ama laga rabo ayb awalu waajibin qofku inuu rabbi garto rabbigiisna uu caabudo isu dhiibo ayb hadalkaas marka warkaas dheer buu aad uga hadlay wararkaasna marka waxaa ka dhalatay in la yidhaha dariiqatu salafi aslam waalkhalafu aclam iyo taasna waa galay ibnu xajar idinka marka fiirfiiri ayb qال xdثna mحمد بن بشhاaر وhو بنداr qال xdثna غندr qال xdثna شhuعبة can abi xasiin walashcati bni sulaym anahumaa samicaa alaswada bna hilaal can mucaadi bni jabalin qaala qaala nabiyu sal ly slam nabigu wuxuu yihi yaa mucaadu mucaadow atadri maa xaqu llahi cala alcibaad ma garanaysa alla xaqa oo addoommada ku leeyahay korkooda qaala waxa uu yidhi allahu warasuuluhu aclam alle rasuulaa ku ogaal badan oo og qaala an yacbuduuhu inay caabudaan waay walaa yushrikuu bihi shay-an cibaadadana aynan cid kale la wadaajinin atadri ma garanaysaa maa xaquhum calayhi xaqa ay addoommadu rabbi ku leeyihiin oo isaga isa saaray qaala wuxuu yidhi allahu warasuuluhu aclam alle rasuulkiisaa ku cilmi leh qaala anlaa yucadibahum waa inuunan cadaabin haddii ay isaga caabudaan qala xadaanaa ismaaciilu wahuwa bnu abi uways qaala xadaanii maliku can cabdiraxmaan bni cabdillaahi bni cabdiraxmaan bni abi sacsacata can abiihi can abi saciidin alkhudriyi ana rajula nin samica rajula ninbuu maqlay yaqra'u akrinaya qul huwa allahu axad yuradidhaa isagoo ku celcelinaya falamaa asbaxa markuu waa bariistay jaaa ila nabiyi sal ly slam nabigu u yimid fadakara lahu dalika sidaa ayuu u sheegay wakaana arajula ninka waxaad moodaysaaba yataqaaluhaa inuu yaraysanayo suuraddiibaa la yaraatay faqaala rasuulu llahi sal ly slam rasuulku waxau yihi waladii nafsii biyadihi inahaa iyada la tacdilu waxay u dhigmaysaa silsa alqur'aan qur-aanka saddex meeloodoo meel zaada ismaaciilu bnu jacfarin can malikin can cabdiraxmaan can abihi can abi saciid qaala ahbaranii akhii qataadat bnu nucmaan can nabiy sal l slam marka xadiidkan iyo tarjamada ama kitaabka xaggee iska mudaabaqaynayaan waxay iska mudaabaqaynayaan qul huwa allahu axad ayaa waxaa ku jirta sifaadka rabbi bal iyada waxayba kusoo degtay markii la yidhi nebiga sif lanaa rabbaka rabbigaaga bal noo tilmaan aad caabudaysa markaasaa suuraddan oo ka tarjumayso ama yacni ka hadlayso sifada rabbi ayaa soo degtay mar dee sifaadka rabbi marka laga hadlayo waa towxiid sifaatu rabbi jala jalaaluh qال xdثna أحمد بن صالح qال xdثna بن وهب qال xdثna cمr عن بن أbي هiلاal أن أbا الرiجاaل محمد بن عبدالرحمن xdثه عن أmه cمرة بنت cبدالرحمن وkانت في xجر cائشhaةa ayay ahayd زوجi النبي صلى اه عل وسلم عن cائشhaةa waxay ka warisay أن النبي صلى الله عليه وسلم bعث رجuلا على سريته nebiga nin buu bixiyey calaa sariyatin ilaalo qolo uu diraayay korkooda ayuu ku bixiyo amiiru uga dhigay wa kaana yaqra'u liasxaabihi fii salaatihi asxaabtiisa uu akrinayay salaadiisa dhexdeeda fayakhtimu wuxuu kusoo khatimayay biqul huwa allahu axad markuu qiraa'aa aqriyama qul huwa allah falamaa rajacuu markay laabteen dakaruu dalika lilnabiy sal ll ly slam nebigay arrinkii u sheegeen faqaala waxa uu yihi saluuhu su'aala liayi shayin yasnacu dalika waxa uu u samaynayo waxaas fasa'aluuhu way su'aaleen faqaala waxa uu yidhi liannahaa sifat raxmaan maxaa yeelay qul huwa allah waxaad ilaahay tilmaantiisay waaye ka warramaysaa wa ana anigana uxibu waxaan jecelahay an aqra'a bihaa inaan aqriyo faqaala nabiyu sala allahu calayhi wasalama nebigu waxa uu yidhi akhbiruuhu u sheega an allaha yuxibuhu alla inuu jecelahay rabbi inuu jecel yahay u sheeg laba masalaba meeshan waa laga faa'iideysanaa midda hore waxay tahay rabbi inuu tilmaamo leeyahay rabbiga aan caabudayno rabbi tilmaamo leh walidaalika dadka marka tilmaamaha alla diidaayo dee rabbi ma yaqaanaan ma yaqaanaan walidaalika imaamu shaafici waxaa laga wariyey inuu yidhi aniga iyo ninka la yidhaahdo ibraahimu bnu culaya ama asam wax aan xataa laa ilaaha illa allahu waa isku khilaafsannahay waa lala yaabay markaasu wuxuu yidhi maxaa yeele aniga allaha aan waxidaayo oo cibaadada u ogolahay waa allihii nabi muuse la hadlay isagana allaha uu caabudaayo waa alla aan hadlin waa juuq aan dhihin oo aan hadlin marka isku ilaah ma caabudnoule isagu rabbiga aa caabuda tilmaan marka la yidhaha ma hadlou ka bilaaba anigana rabbiga aan caabudo waa rabbi markuu doono hadlaayo waxay kutusaya marka salafka diqadooda iyo fahmkooda qofka marka haddii uu yidhaahdo rabbi rabbi wuxuu rabbi ku yahay oo aan ku caabudayna aan ku aqoonsanayna tilmaamaha uu leeyahay tilmaamahaasuuna makhluuqa uga duwan yahay ilaahay subxaana wa tacaala walidaalika kitaabkan oo dhan sifaat alla la wadaa maanta bacdi naasna waxaa laga yaabaa inay tilmaamahaas alle ay yidhaahdaan marka laga sheekaynayo ay u arkaan dhib iyo iyo inay dareemaan inqibaad iyo iyagana inay isku soo ururaan marka laga sheekaynayo ilaahay baa saas ah oo saas ah oo saas ah oo saas ah marka ayib masalada labaadoo laga qaadanayo waxay tahay sifaadka alle aayadaha ka warramaayo fadliga ay leeyihin maxay fadligaas ku mutaysteen lianna oo ay hadda ku mutaysatay qul huwa allah sifat raxmaan inay ka warramayso acdamu aayatin fii kitaabillahi aayadee waa aayatlkursi sifaat rabbi baa kulligeed acdamu suuratin fii kitaabillahina aawe faatixada sooma umu lkitaab iyadana waa sifaat rabbi allah araxmaan araxiim ayaa ku jira qofka marka inuu calaaqa la yeeshaa la rabaa aayaadka sidaasoo kaleo rabbigiis tilmaamihiisa ka warramayo ayb waxaa kaloo laga qaadanaa weliba mas'alo kaloo saddexaad oo ah qur-aanku waa soo degaayey tilmaan ma rabbi ayuuna ku soo degaayey dadka uu markaa nebiga la joogayna carab waxay ahaayeen shirki ka soo baxay qaarkood nin reebaadiya imaanaayo waa islaama waa dhegaysana nebigii oo aayadihii akhrinayo u dhegaysana rasuulka ma dhihi jirin aayaadka sifaadka ilaahay ka warramaya yaan lagu ag akhrinin caamada bal qur-aankii uu markaas soo qabto ayuu soo qabsanaya qur-aanka meel walboo laga galana sifaat rabbi iyo magacyo rabbiyaa ku jiraan marka caamadu waxaan ma fahmi karaan iyadana sax ma aha bal nin reebaadi nin ayaa nebigu u yimi sal ll ly slam markaasu wuxuu su-aalay awayadxaku rabbunaa intuu xadiis nebiga sheegay buu yidhi awayadxaku rabbunaa rabbigaan ma qoslaa buu yidhi ninka intuu la yaha rabbi ma qoslaa markaasuu nebigu wuxuu yidhi nacam haa waa qoslaa markaasuu yidhi idan lan nacdima min rabbin yadxaku khayran wax ka waayi maynu yidhi rabbi khayrka ku qoslaa waxuuba ka faa'iideyba marka rabbi inuu baryo oo rajadii rabbi iyo inay ku badato ka faa'iidey say waxaan u dhacaana ma uuna isweydiinin nebigana ma dhihin kama qarqarin waxyaabahan marka sifaadka iyo ku tacalluqo haddii aan hoos loogu sii daadegin oo sida ay yihiin dadka loogu akhriyay waa gara karaan ayb maxaa yeele ninkan saxaabadii u kaa kor akhrinaa rasuulkii baa loo sheegay waa allaaba u sheegay inuu rabbi jeclaanayo ayb inuu alla jeclaaday u warramo u sheegay ayb bayhaqi kitaabu asmaa sifaat bisanadin xasan wuxuu ku soo saaray can ibni cabaas ana alyahuuda atow nabiya sal l slam yahuudda nebigay u yimaadeen faqaaluu waxay dhaheen sif lanaa rabbaka aladii tacbud feeri hadalka noo tilmaan rabbigaaga aad caabudaysid bal noo tilmaan faanzla allahu caza wajal alla wuxuu soo dejiyey qul huwa allahu axad ilaa aakhiriha faqaala markaas wuxuu yidhi nabiga haadihi sifatu rabbi caza wajal rabbigay tilmaantiisa waa tan aw ubay bnu kacab isagana wuxuu yidhi mushrikiinta waxay dhaheen nebiga unsub lanaa rabbaka rabbigaa u abtiri noogu nisbay waxa uu yahay noo sheeg suurat likhlaasa soo degtay alxadiid ayb marka waxaanoo dhan waxay ku tusaan marka haddii la yidhaahdo qofka rabbi bal noo tilmaan ceeb maaha rabbi noo tilmaan hadduu waa inuu wixii qur-aanka ku soo arooray sunnada nebiga ku yimid ijmaaca culummada rabbi uu ku tilmaam ayb laakiin rabbi lama aqoon karo lama tilmaami karo haddaan la aqoon karin see loo caabudaa marka waa in la aqoon karaa loo caabudaa tilmaamaha uu leeyahay oo makhluuqa uga soocayn kuna qaanan ku caabudayn laakiin lama koobi kara de ilaahay walaa yuxiiduuna bishayin min cilmihi ila bima shaa walaa yuxiiduuna bihi cilman halkan marka wuxuu yidhi waqad qasama albayhaqiyu wa jamaacatu min a'immati sunna jamiica alasmaa'i almadkuurati fi lqur'aan magacyada qur-aanka lagu sheegay waxay u qaybiyeen culummada wa fi laxaadiidi saxiixati iyo axaadiidta saxiixada ah lagu sheegay sifaatka lagu sheegay calaa qismayni laba qayb axadihimaa sifaatun daatiyatun sifaatka labay u qaybsamaan sifaat daatiya sifaat ficliya feeri warka wa hiya sifaatu daat maxaa la yidhaahdaa tilmaamaha daatigo alla leeyahay waa maxayna wa hiya ma staxaqahu wuxuu alla mutaystay way fii maa lam yazal hor horay walaa yazaalu aan marna ka zuulaynin tilmaan kasta oo alla ou lahaa weligiisna aan ka zuulaynin sifaat daat wthaanii midda labaadna sifaatu ficlihi w ta labaad waa asifaatu lficliya wa hiya ma staxaqahu waa wixii alla uu mutaystay fii maa laa yazaalu waxa aan markaa uunan ka zuulaynin alle duuna alazali azalkase ka sokay muxuu ka wadaa marka midda sifaatka ficliga waxaa salafku ay yidhahdaan in allaha tacaala lam yazal mutakaliman lam yazal ilaahay kama zuulin inuu wax cafinaayo ilaahay kama zuulin raasiq kama zuulin inuu raasiq yahay ayb wax yaa la arsuqaa marka makhluuqaa la arsuqaa soo maaha makhluuq oon alla jirin makhluuq aan jirin makhluuqoo aan joogin alla raasiqo ahay raasiq inuu yahay alla kama zuulin ayb laakiin fil azal ficilkiisa ahaan irsaaqadii markuu bixinaayo ahaanteeda dee makhluuqii oon la abuurin irsiqoodii ma la siinayo dabcan markii la abuuraa la siinaayo adiga adeertaan markaad dhalatay kadibaa risqiga alla kuu qora oo ku siinaa soo maa ayb haddana sifa maa ilaahay usoo kordhayso oo la yidhaha rasaaq ama raasiqnimo maa usoo kordhaysa maya lam yazal raasiqan alla kama zuulin raasiqou ahaa iyadoo uunan joogin wax la arsuqo ayuu raasiq alla oo ah waxaa kas dhow in la yidhaahdo sida ugu fiican waxay tahay asifaatu daatiya waxaa la yidhaha maa laa yatacallaqu bimashii'atihi waa sifo kastoon ku xirnayn ilaahay mashii'adiisa haddii uu doono ma la dhahayo mar walbaba waa yahay sifaatka ficligana waxaa la yidhaha maa yatacallaqu bimashii'atihi wix ilaahay mashii'adiisa ku xir oo maxaan dhahaynaa ilaahay markuu doonou caroodaa markuu doonou farxaa markuu doono ayuuayuu sidaas yahay markuu doonu soo degaa waxyaabaha marka ficilka isaga mashiiadiisay ku xiran yihiin iyo iraadadiisa sifo kasta oo iraadada alle iyo mashiicada alle ku xiran maxay noqonaya sifa ficliya wixii aan ku xirnaynna maxay noqonaya sifa daatiya caliim cilmiga muxuu noqonaya sifa daatiya waa ilaahay markuu doono muu cilmi yeesha uu leeyahayna maya waa sifa daatiya farxadda laakiin iyo carada mar kasta ma caraysan yahayna maya markuu doono caroona markuu doonuu farxaya markuu doonuu carooda wahaaka marka in la yidhaha sifa asifaatu daatiya waa sifo kastoo aan mashiicada ku tacaluqayn ficliyana waxay ku tacaluqa mashiicada sifaatka ficliga waxaa kaloo la yidhaahdaa waa yani qadiimat nawc ama azaliyat nawc xaadiu laaxaad noocceeda waa qadiim aaxaadkeeda laakiin risqigoo kale sifada alla raasiqnimadu waa qadiim laakiin aaxaaduhaa sida ay ugu tacalluqaysa makhluuqa waa cusboonaana waa ku soo cusboonaanay qof wal adiga markii lagu abuuraa lagu siinayo cuntadaada maanta cuntadii aa lahayd waa cuntay berrina markaad gaartaan oo ku siinaa middaas marka adigu tacalluqa ay la leedahay sifada adiga ay kula leedahay waa xaadi ayb laakiin nooceeda waa azali halkan marka taasoo uu ku sheegay macaanidaasuu soo dhoweeyey qadiimat nawc xaadiat laaxaad taas unbuu ka wada ayb baabu qowli llaahi tabaaraka wa tacaala ilaahay qowlkiisa cadayntiisii macnihiisii uu baab yahay qul idcu llaha aw idcu raxmaana ayan maa tadcuu falahu lasmaau lxusna araxmaan iyo ayuu sheegayaa marka araxmaan marka sifaatka waxaa kaloo la ogaadaa markaan markaan rabbi wax ku tilmaamayna tilmaantiisa xaggeen ka soo bixinayna xaggeen ka ogaanayna waxaa laga ogaan karaa marka ugu horeyso asmaadiisa qaacido waa tan asmaadiisaa laga ogaana kow lan asmaada isim kastoo mushtaqa wuxuu wataa sifo alraxmaan marka la yidhaha maxaan ka qaadanaynaa inuu alla naxariis ku sifaysan yahay sifatu raxma alcaliim markaan dhahno sifatu lcilmi waxaa kaloo sifada alle laga soo bixiya laga ogaadaa khabarka alle iyo khabarka rasuulka wax magaca kuma soo aroorin sifadan laakiin allah isku tilmaamay nebigiisaa ku tilmaamay maalan inuu alla weji leeyahay wayabqaa wajhu rabbika duljalaali walikraam wejiga hadda magac laga soo dhambalay ma jiro oo sifadan wejiga laga soo bixiyey waa sifaat khabariya leedaha mafhuum waa midii labaa qeybta labaad waxaa kaloo sifaatka laga ogaadaa ficilka alle afcaalow alle sheegayaa inuu saas samaynayo kan samaynayo kan samaynayo afcaashaas rabbi subxaanahu watacaala uu isku sheegay sifaada ka soo baxaya maala sifat nuzuul intaan ka ogaanana yanzilu rabbuna kula leylatin ilaa samaa dunya nuzuulku muxuu yahay marka waa ficil soomaa alla uu samaynayo saddexdaa meel min asmaa'ihi wa min afcaalihi wa min alakhbaar saddexdaas meelayib sifaatkaas marka waxay u qaybsamayaan labo sifaat hubuutiya salbiya labadaasaa loo qaybay hubuutiya waxaa laga wadaa waxaa ilaahay loo sugaayo sifaatulkamaalka ah salbiyana maxaa laga wadaa kuwa alle laga nasahayo oo naqsiga keenayo intaba marka waa arkaynaa waa uu keeni doona marka meeshaas marka la joogo marka waxaa aad ugu dhiban muctasilada oo iyagu waxay dhahaan asmaa'daani waa jaamid oo kale wax sifo ah oo ka dhalanaa ma lehi walidaalika waxay leeyiin allah waa caliim bilaa cilmi raxmaan waa ogolna magac ahaan bilaa raxmatin laakiin marka caliim bilaa cilmin raxmaan bilaa raxma xayun bilaa xayaatin meeshaas marka waxaa la yidhi muxuu wasfiga mushtaqaa marka muxuu macnuu leeyahay marka haddii uunan wax keenaynin haddii wasfi la waaye ishtiqaaq maba jiraayaba waxuu yidhi wa cinda faqdi lwasfi laa yushtaqu wa acwaza almuctasiliya alxaqu waxaa yidhi saaxibu maraaqi sucuud wasfi haddii la waayo laa yushtaqu sifa haddaynan jirin ishtiqaaq maba jiraayo ayb qala xadaana muxamadu wahuwa bnu salaam qala ahbarana abu mucaawiya wahuwa muxamed bnu khaasim adariir can lacmash can zayd bni wahbin abi dabyaan can jariir bni cabdillaahi qaala qaala rasulu lahi sal slam laa yarxamu allahu alla u naxariisan maayo man laa yarxamu nnaasa kaan dadka u naxariisanin meeshaa marka maxaa laga qaadanaa ninkii dadka u naxariisto yaa u naxariisanaya allah marka alla naxariisu leeyahay naxariisu ku sifaysan yahay qaala xadaana abu nucmaan qaala xadaana xamaad bnu zaydi can caasimin alaxwal can abi cuhmaan annahdiy can usaamata bni zayd qaala kunaa cinda nabiy sal l slam nabiga agtiisaan ahayn id jaahu rasuulu ixdaa banaatihi waxaa u yimid gabdhihiisa mid kamida qof ay soo dirsatay yadcuuhu ila bniha isagoo ugu yeeraayo cunugeeda filmowti ayb yadcuuhu ila bnihaa ayuu ugu yeerayaa oo filmowti ku dhex jiro geeridii faqaala nabiyu sala allahu alayhi wasalama irjic laabo faaqbirhaa u sheeg ana allaha ana lilaahi maa akhada walahu maa actaa alla inuu leeyahay waxa uu bixiyo waxa uu qaato iyo waxa uu bixiyo wa kullu shayin shay kastaana cindahu agtiisa biajalin musaman bay ahaadeen waqti la yaqaano yay leeyihiin famurhaa far fal tasbir ha sabarto waltaxtasib ha ejar tirsato fa acaadat irasuula ninkiibaa soo dirtay haddana ergeygi u ahaa annahaa aqsamat inay nebiga dhaarinaysa lata'tiyannahaa rabbibay kugu dhaarinaysaa inaa u timaadid saas ku dhabaytid faqaama nabiyu sal l slam nabiga waa kacay wa qaama macahu sacdu bnu cubaada wa mucaad bnu jabal fadufica asabiyu ilayhi nabiga cunugii baa loo dhiibay wa nafsuhu taqacqacu iyadoo nafsadiisu ay dhaqdhaqaaqayso kaanahaa fii shannin sibraar dhexdiis inay ku jirto kale fafaadat caynaahu labadiis indhood baa shubmeen faqaala lahu sacdun yaa rasuula allah rasuul allo la yaab yan maxay tahay tan faqaala hadihi raxmatun waa naxariis jacalaha allahu alla uu yeelay fii quluubi cibaadihi addoommadiisa quluubtooda wa inamaa yarxamu allaahu alla wou u naxariistaa min cibaadihi aruxamaa inta dambe waa marka wainamaa yarxamu allahu marka ilaahay subxaanahu watacaala waa inuu naxariisanayo naxariistaas marka ma la ta'wiilin karo ma la dhahayo dadka qaar waxay leeyihiin naxariistu waa qalbi jileec qalbi jileecna alla waa ka nasahan yahay dhaha naxariista iyagu ay yaqaanaana sidaas laakiin midda alle inaga kayfiyadeeda yaa sheegiyiri axad kastana de naxariis laa'iq u ahu leeyahay alla naxariis laa'iq u ahu leeyahay bani aadamkuna naxariis laa'iq xayawaanka laftiisa naxariis laa'iq u ahuu leeyahay xayawaanaadkii iyo dadkii waa kala bedelan yihiin naxariistooda mid walbaa laa'iq aho ayb allana waa naxariistiisu mid isaga laa'iq u ah bay noqonaysaa ayb marka waxba la awiili maayo ayb naxariistaas ayuu alla marka wax ugu naxariistaa oo sifa daatiya waayo naxariista alla uu leeyahay waa sifa daatiya sifa daatiya markaan leenahay waxaa weeyaan dhinac marka laga fiiriyo daatada alle raxmad ayay ku sifaysan tahay mar ay ka maqan tahayna ma jirto mar kasta alle saas ku sifaysan ayb alraxmatu fi kuli mawsuufin bixasabihi falxayawaanu mawsuufun biraxmatin munaasibatin lahu ayb wahaakada malagu sidoo kale allana arxamu raaximiinna naxariis laayiq ohu leeyahay ayb haddii laakiin la yidhaha naxariista allo majaaz midda makhluuquna waa xaqiiqo waaba la yaab tii makhluuqiina inay xaqiiq noqoto midii allana waa la inkiri karaa la yidhaaha ile majaazku ma ogtahay waa la nafiyin karaa qof hadduu hadda ku yimaado uu ku yidhaha waa kan libaax ma ahanaa dhihi karta waa bani aadam haddii marka la yidhaha raxmaan alla naxariistiisu waa majaaz yani waxaa la dhihi karaa waa naxariis male ah waxaasna waa qatar see loo dhihi karaa midii bani aadamka in xaqiiqo laga dhiga tanna majaaz laga dhigaa sawaab maaha ayb halkan lafteeda sharaxa wuxuu ku dhigdhigay dad badan oo wararkaas oo kale ay keenkeenaya laakiin saas gara qofkii marka alraxmaan iyo alraxiim ku dhaarto waa guntan mi dhaartiis leanna sifa daatiyo alla leeyahay buu ku dhaarto هذا آخره والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد